maalin walba waxbaa muhimnu ah oo aan xoogga saarayna maalan dagaal sokayaan ka nimid oo muddo dheer aan kusoo jirnay alxamdulilah wuu dhammaada hadda laakiin boogihii iyo haarihii waa nagu yaallaan waxaana dhibaayo qofka maalan in la jir dilo askariga inuu qof garaaco maxaanku idhahdaay hooyadu inay gabadha yara jaariyadda ah guriga uga shaqaysa inay garaacdo oo maxaanku idhahdaa jirkiisii caqligiisii wax loo dhimo waxyaabaha maanta noogu daran oo waagii dagaalada sokay ay dhaceen dhacayay oo xooga ah xoog in la isticmaalo mar walba in xoog la isticmaalo oo haddii waanada iyo caqliga ku ay shaqayn waayaan sida sharcigu uu qabee nidaamka uu qabee qofka ama xorriyadiisa looga qaadi karo ama loo canaanan karo la marsiiyo haddana jirdilka ciidankeenna in badanna waa kala dardaaranay waana welina waa la joognaa kuwii ku xadgudbayna qaanuunku sharcigu wuxuu qabaan marsiinay xabsiyaday ku jiraan in badan oo ka mida iyagoo ku xiran jirdil ama muxuu ahaaye xadgudub ay kula kaceen dad muwaadiniin ah macnaheedu ma aha marka haddii kuwo kale oo khaladaad galay oo muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta jooga qaarkood ay garanayaan waa kii khaladka meeshaa ka gala la leeyahay ee la qaban waayey macnaheedu maaha in dawladdu ay raalli ka tahay maaha laakiin kay dawladdu ay aragtay soo gaaray looga soo dacwooday dhammaantood waa kuwa xabsiyada ku jiro muxuu ahay xiran kii lagu masabitay ee lagu been sheegayna waata la sii daayo olb marka qofka muwaadinka in la jir dilaahay cudurdaar ma leh meel ay cudurdaar ku leedahay ma leh o sharaftiisa in la ihaaneeyo oo wax loo dhimo oo qofka uu dareem uu dareemo in karaamadiisii ama qofnimadiisii ama muwaadinnimadiisii ama muslimnimadiisii ama mxooga gabarnimadeedii ama wiil meel looga dhacay oo ama kelmado xunxun lagu yidhi ama si inuu dareemo ma aha waa dembi ayadana muwaadinka sharaftiisa waxba looma dhimi karo waxaasoo dhan waa waa sharci daro meel ay saamaxaad ku leeyihiin haba yaraatee ma jirto wixiina soo maray waay waa soo wada joognay dadkoo layska afduubto meel lagu xeraysto leexaysto waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin xuquuqda muxuu ahay aadanaha waxaan rabnaa marka arrimaha muxuu ahay siyaasadda la mid maha waa ka duwan yihiin waa arrimahaas oo xuquuqda aadanaha siyaasaddu nidaam iyo shuruuc iyo barnaamij loo maray leedahay iyadani waatan ayadana hadda aan ka shaqaynay sharcigeedii waa la ansixiyey dhaqangelintiisii iyo shuruucdii kaloo la xidhiiray maalan xisbiyada sidee xisbi loo noqdaa iyo waxa xisbiga dhediisa xisbiga dhexdiisa xataa inaan layskusii laysku sii dulminin shuruucdii iyo wixii qofka muwaadinka mar walba ilaalinaya ayaa dawladdu ay ku mashquulsan tahay waxaan rabnaa in maxaanku idhahdaa iyadana xuquuqda iyada waa abaabulnaana in horta loo fikiro dadku inay abaabulaan markay is abaabulaanna waxa saxda oo maslaxadda dalka inay isu abaabulaan wixii maslaxaddarra dalkaana inay ka hadlaan ayagoo mar walba xeerinaayo duruufaheenna soomaaliya maanta aan ku jirno